kuwana ibhaamkooda uu sii fog yahay oo uu sii dheer yahay haddaba markaynu egno xagga shidada ibhaamka ama de inuu ibhaamkiisani mid oo dee wax yar soo koobaya oo aada u soo koobaya ayaaba dee meeshii laguba sifeeyey oo walow aanu magaciisu sheegnayn haddana macrifadiisii uma sii adkaa sida dee nooca hore ay u adag tahay bal markaasoo waa ibhaamkiisu adayg la-aanta aanu adkayn uu wax dhow yahay taa marka la eego ayay afar qaybood u qaybiyaan wa abda-u biashabbiha ibhaaman waxaan ku bilaabayaa ta ugu daran xagga marka la eego ibhaamka alif rajulun wamraa waa kuwa ugu sii daran ee ugu sii fog weeye waa nin ama haweene kaxadiid ibni cabbaasin ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow alxaju kula caamin xajku sanad kasta miyuu yahay oo sanad kastaba markii uu rasuulku yidhi ilaahay wuxuu idinku waajibiyey inaa xajtaani xaja ayuu yidhi xajku sanad kastaba miyuu nagu waajibayo waa inaan xajnaa markaa eeg nin baa yidhi un baa la yidhi xadiidkana isagu ma warinahayn oo ninkii warinaya ma ahayne rasuulku markuu xaj sheegay wujuubka xajka ayuunbuu su-aasha ninkani keenay waana laftigani ibhaam aada u sii adagoo ee waxaan shidada ibhaamka u wadaya shida la-aanta haddii la yidhaaho dee ibnu fulaan oo kale iyo haddii rajul la yidhaah way kale ibhaam fog yihiin nin baa la yidhaho dee isagu waa nakirada aan wax alla waxay noo soo dhowaynayaana aanay jirin laakiin ibnu fulaan marka la yidhaha waa kanoo aabbihii baa la magacaabay aad baa loo soo koobay waa khaas oo ninkan ciddii uu dhalay ayuunbuu khaas ku yaho hadduu mid iyo laba iyo saddex dhalay iyagii unbaa talow ma hebel baa ma hebel baa ma hebel baa ay noqonaysaaye arrinta ibhaamkan dee shaa'ib fog ee ku sugan rajul ku sugani taa kuma sugnaa aad bay u kala dhowyihin kan bal haddii la yidhaha ibnu kacbin kacbin maalikna la garanayo dee dhowr inanoo uu dhalay oo dhammaanba ruwaadda xadiidkaa dhammaanna wada siqaadaba oo waayo ilmo kacab dhammaanba wada siqaado nin daciifki kumaba jire taas la garanayo ibhaamkii wuxuu ku kooban yahay un inamadiisiiyo magacyadooda si kale aan u hayno ninka xadiidka warinaya ma hebel baa mise waa hebel mise waa hebel oo aad bu waa ibhaam dhow dhow dhow oo dee tacyiinkiisna waaba dee aad bu uga talanya kaa laakiin rajul marka la yidhaah dee wax nin lagu magacaabo dhan lafdigani wixii ku dhacaya luq ahaanba meeshii lafdigani waa uu dhex yaalla oo intaasoo dhan buu ka dhexeeya markaa imaamku aad buu sii adag yahay waa tan markuu yidhi ada rajulo wala qarc ibnu xaabis ninka su-aashaa lahaana waa aqarc ibnu xaabiskii reer tamiim alibnu waalbint waa ibhaam isaguna qaybtii kii labaad wayalxaqu bihi halka ama wayulaqu bi wayulxaqu bihi waxaa la haleeshiyaa noocan haddii la yidhaha wayalxaqu bihina dhib ma laheen alakhu walaalkii iyo walukhtu walaashii wabnu lakhi wabnu lukht iyo wa bint alakhi wa bint اlkhti waxaasoo dhan ujeedadu waa qaybtan oo ibhaamkii baabadee haddii waayen akhu fulan la yidhaha ama ukhtu fulan ama ibnu akhi fulan ama dee ibnu cami markaa ibnu cam markaa bintu akhi fulan waa qayb iyaduna waa nooc ibhaamka kaba mida ka xadiiث bni cadiyata fii gasri binti الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam bima'in wa sidrin waa sida xadiidkii umni cadiye rasuulka ilaahay inantiisii markii ay dhimatay umucadiyo iyo dumar kale inuu rasuulku amray inay ku maydhaan biyo iyo qasil ama biyo iyo caleen gobaad waa qasilkii way ku maydhaan imanka ibhaamku halkuu ku sugan yahay binti nebiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay dee afar hablood baa uu lahaaba markaas oo koray oo dee waaweynaaday oo wada guursaday dhammaantoodna soo hijrooday afartooduba bal markaa dee haddaba teebay tahay horta dee bal faadima inaanay ahayn waan ognahayoo waxaan ku ognahay faadima rasuulka way ka dambaysay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyadu way ka baxaysaa laakiin intii kale waa zaynab umu kultuum iyo ruqaya oo dhammaanba rasuulka ilaahay xayaatadii wada dhintay ayaa dee teebay ahayd ma umu kultuumba ma zaynabba ma ruqiya ina mid kastaaba rasuulka ilaahay inantiisii salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mid kastaana xayaatadii rasuulka way dhalatay ibhaamkii ag faadima way ka baxday ee waa saddexdii kale markaa taasi hiya zaynabu radia allahu canha taas zaynab bay ahayd markaasa la maydhayey ee uu rasuulkuna uu iyaga u tilmaamay dumarku siday u maydhayaan iyo waxay ku maydhayaan alcamu waalcamatu waxyaalaha kale suwartii ibhaamka maxaa ka mid ah alcamu waalcama wayulxaqu bihi waxaa la haleeshina ma yalxaqu bihi kan alcamu walcama haleelayo o dee isna lamida uun la martabaa alkhaalu waalkhaalatu wabnu aw bintu اlcami wاlcamati wabnu aw bintu اlkhaali wاlkhaalati macnaa waxaa iyadna lamidoo la qeyb ah khaal iyo khaalo alcam waalcama oo dee kaba horeeyo su asalka kaba dhigay waxaa iyagana kaloo iyagana la qeyb ah haddii la idhaha ibnulcami ama bintulcami ama ibnulcamati ama bintulcamati waa wabnu aw bintulkhaalina waa ibnulkhaali aw ibnulkhaalati amase bintulkhaali bintulkhaalati kuwaasna waa qeybsan ka xadiidi raafic ibni khadiijin can camihi fi nahyi can ilmukhaabara waa sida xadiidka saxiixa isna kuba sugnaa ee raafic ibnu khadiij uu ka warinayay adeerkii adeerkii fi nahyi can ilmukhaabara mawduuciisma ahaa nahyin layskaba nahiye mukhaabaro wax la yidhaaho oo adigu waa dee dhulkii oo bis iyada wixii ka soo baxayey kaba mid ah khaasatan dee bal xadka suurada dhammaan laysku wada waafaqsan yahay waa juskaasi markuu jus mucayana yahay ee bal markaa layskaba in dee ruuxu uu cid kale kula mucaamaloodo taa lagaga shaqeeyo oo ruux baa dhulkiisii u dhiibaya ruux kale beeranaya waxa uu ka helayaa isagu ee uu kaga kireeyeyna waa wixii ka soo baxayey in ka mid ah haddii intuu shaa'ic tahay dee waa culimo fuqaha badan iyo a'imo badan qowlkoodu waa inaanay bannaanayn suuradaasna musaaracadii oo kale haddii dee ay waxa khaasa tahay oo mucayana se dee intaa wixii ka soo baxaan leeyahay intaa wixii ka soo baxaan ama qadarkii aan shaa'ic lagaba dhigina qadarkii intaasoo kintaal baan anigu yeelanayaa wixii soo go-ay taa iyada asal ahaan dee ma bannaaneen bal haddaba xadiidkaasba weeye adeerkii buu ka warinayey adeerkiina laynooma soo magacaabin xadiidkii waa mubham marka wuxu uhi ismu camihii duhayr ibnu raafic adeerkiisan uu xadiidka ka wariyey magaciisa waxaa la yidhaha duhayr ibnu raafic wa ka xadiidi camati jaabirin alatii bakatabaa waa se jaabir edadii alatii edadaasoo bakad u barooratay abaahu aabihii lamaa qutila yowma uxudin maalintii la dilay maalintii uxud macnaa xadiid baa waxaa ku yimi jaabir ibnu cabdilaahi abiya cabdullahi ibnu xaraam markii dagaalkii uxud laguba dilay shuhadaa uxud buu kaba mid yahay iyadoo dee markaa inay timi edadiyo waxa weeyaan ay u oyday oy oyday camatu jaabir magaceedana xadiidka lamuu socon oo lama odhan waa hebla magaceedii lama sheegin laakiin inay cabdullaahi ibnu xaraam walaal ahay inay jaabir edo u ahayd unbaa kuba sugnayd wuxuu leeyahy ismu camati bal haddaba edadiisaas iyadna waa markaa mubham baa xadiiskii ku sugan ilaa matigaanu ku sugan yaho iyadu riwaayo xadiidka kuma lahayn faadimatu bintu camrin waxaa la yidhaha faadima bintu camrin oo aabihii ayaa waxa weye dee jaabir ibnu cabdillaahi waxa weeyaan ayaa cabdillahi ibnu camr ibnu xaram bal adigu waxa weeyaan haweeneyda faadima bintu camrin bay azawju wazawja iyadna waa surooyinkii ibhaamka kaxadiidi صaxiixayni fii wafaati zawji subaycata sida xadiidkii bukhaariyo muslim ay wariyeen ee kuba yimi haweeney subayca la idhaha reer aslam ahayd ninkeedii inuu dhintay ninkeedina magaciisii lama sheegin xadiidkiina waa kan calaaqa riwaayadii lale matniga ha kuba sugnaado waana mubham markaa magaciisiina waa kan uxuri ismu zawjiha ninkeedaas magaciisu sacd bnu khawlata waa sacd bnu khawliya xadiidkii kale sacd bnu abi waqaas kuba yimi laakin ilbaa-isu sacd bnu khawlata yartii lahu rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm an maata bimaka wa ka xadiidi zawji zawjati cabdiraxmaan ibni zabiir ninka cabdiraxmaan ibnu zabiir la yidhaha zubayr maahe waa zabiir oo za-du way fadxisan tahay kaa xadiidkiisiiba weeye me isaantiisii xadiidkii dee uu kuba yimi magaceed ama lafdigeedaas lafdigan zawjadiisu uu ku soo aroorayba weeye allatii haweeneydaasoo kaanad ahayd taxta rifaacata alquradiy ninka rifaaca la yidhaha reer bani qurayda cabdiraxmaanna reer bani quraydun buu ahaaye hoostiisa kuba sugnayde fadallaqahaa uu furay rifaaca dabadiina guursatay waxa weeye dee ninkan kala guursatay isma o dee ana xadiidku waa xadiidka saxiixayn oon garanayn oo dee kitaabka kaleba inagu soo maray buluuqaba haweeneydani way u timi iyadoo ninkeedan dambe ka cabanaysa oo dee kaga cabanaysa inaanu awoodba u lahayn uu kula kulmo marka zawjatu san baana cabdiraxmaan ibnu zabiir magaceedana waa kan yidhi oo ismuha tamiimatu bintu wahbin magaceeda waxaa la odhanaya tamiimo bintu wahb bal waxyaalahaasi waa suwar ibhaamkiia xukunkiisiise waa taa laynoo soo sheegay oo ibhaamku ma aha un iyadoo la idhaha rajulun ama imra'atun ee suurooyinkaasna ibnu fulaan ama camu fulaan ama zawjatu fulaan ama zawju fulaanna waa suurooyinkii ibhaamka ayuu kaba mid tahay ee dhammaan qaalibanna waxyaalahani waxay ku sugnaadaan kuwani matnigay kuba sugan yihiin riwaayadii bay calaaqa la leeyihiine laakiin xadiidka sixadiisa ma manceeyaan awqaadda qaarkeedna iyadoo arrintu ay tahay dee waxa weeyaan abu fulaan ama ibnu fulaan ayaa sanadka xadiidka uu gelaya riwaayo yeelanaya haddaan la garanahayn oo aan dee lama soo caddayn xukunkii hore xagga isnaadka marka ibhaamku galo ayaa imanaya halkaasna asharu musanafaati fiihi kutubtii loo dejiyey noocan wixii ugu suurowga badnaa sanafa fii hada nawci noocan waxaa alifo kutub u dejiyey cadadun tiro min alculamaai culimada ka mida minhum cabdulganiy bnu saciidi waalkhadiibu wanawowiyu macnaa qolooyinka kutubta dejiyey waxaa ka mid ahaa ee mubhamaadka iyagu kutub gaara u dejiyey cabdulgani ibnu saciid waxaa kaloo ka mida khadiib albaqdaadi waxaa kaloo ka mida iyadoo kitaabka khadiib kolley ikhtisaarkiisa ayd kitaabka imaam nawowi oo isaguna kitaabkiisu madbuuc yahay ihna wa axsanuhaa wa ajmacuhaa kitaabu lmustafaad min mubhamaati almatni waalisnaad wuxuu leeyahay kutubtan ibhaamka sanadka iyo matniga loo dejiyey kitaabka ugu fiican marka la eego uguna jaamicsan ee ugu marka la eego dee waxyaalihii riwaayaadka kuba yimi intoodii badnayd aan kaba helaynaa waa kitaab la yidhaaho almustafaad min mubahamaati almatni waalisnaad oo uu leeyahay liwaliyi diin alciraaqiyi imaamka macruufkaa ee ciraaqi leeyahay ciraaqina dee imaamkan aada u mashhuurka ee cilmiga mustalaxa iyo xadiidka iyo aada u mashhuurkaa ma aha ee waa inankiisii waayo imaamka waxaa la yidhaha zaynuddiin laqabkaa lagu kala duwaa dee magaciina isku mid maayo waa labanoo isdhalay un waa isla nin xaafida faqihna ahaa kolley funuun kala duwanna lahaa aabihii markii la weydiiyeyna he la yidhi waqtiyaduu dhiman doono man takhlufu bacdak ujeeddadu xagga xifdiga axaadiisa iyo aqoontii xadiid yaa kaa hadhaya oo adiga dee ku bedelayo dee wuxuu markii hore yidhi xaafid ibnu xajar ina xajar buu sheegay haddana haysami ayuu sheegay oo qariinkiisa iyo rafiiqiisaba ahaa oo dee isaga wax sidaas aan kaba yarayn rafiiqiisana aan ninkan zawaa'idda kala duwanle sida majmuucu zawaa'id oo kale ka saddexaadna wuxuu ka dhigay inankiisa abizurca labadooduna markaa way ka waaweynaayeen labadooduba xaafideen bal haddaba kaas baa la yidhaha waliyudiin baa isaga laqabkiisaiyo alciraaqi axmed kitaabka kitaab kolley ibnu bashkawaal kitaabkiisuna waa kitaab isna macruufa macrifat lwuxdaan waa kelida ama asmaadii kelida ahayd garashadeeda tacriifu luqatan xagga luqada alwuxdaanu bidami lwaawi jamcu waaxidin wuxdaan marka wowda la damiyo waa lafdigan waaxid jamaciisii istilaaxan xagga istilaaxa hum ruwaatu waa ruwaadda aladiina ruwaaddaasoo lam yarwi aanu warin an kulli can kulli waaxidin mid kastoo iyaga minhum iyaga kaa mida aanu ka warin ilaa raawin waaxidun raawi keliya mooyeen wuxdaan waxaa la yidhaahaa ruwaadan axaadiisa warinaysa dee rag axaad aad iyo aad inta loola kulmay loo soo qastay cilmigoodii badnaa iyo axaadiistoodii badnay daraaddeed dad badani ay wax ka wariyeen baa jira dadda axaadiistoodu aanay badnayn oo dadka wax ka wariyay aada u kooban yihiin baa jira kuwa axaadiistoodu ay koobnaayeen baa waxaa kaba mid a rag ruux keliya uun uu wax ka wariyay nin labaadoo wax ka wariyayba aanu jirin nin keliya ayuun baaba wax ka wariyey axaadiistiisi ha yaraataase badnaatee inta badanna raggaasi waa rag axaadiis yar eh waa axaadiis yaroo fara lagu tiriye dee waxa ka warinaya nin keliya kuwaas baa waxaa lagu magacaabaa raawi keliya uun leh raawi labaad aan lahayn nin keliya uun wax ka wariyey uxdaan baa la yidhaah bal markaa taas weeye tacriifkuna imaka xaggii istilaaxa faa'iidatu markaa faa'iidada aan ka helayna dadka caynkaasa in la bartaa waxa weeye macrifatu majhuuli lcayni kii cayntiisaba laga jaahilkaa majhuulcaynka garashadii iyo waraddu riwaayati riwaayadiisii aan la aqbalin idaa lam yakun saxaabiyan saxaabi haddaanu ahayn oo hore waxaynu u soo maray ruwaadda markii laynoogu soo qaybinayay xaggii jahaalada qaybaheedii nooca hore majhuululcayn bay ka dhigeen majhuululcaynna mubhamka hadda ma aha mubhamka magaciisaba ruuxa lama sheegin oo rajulun baa la yidhi laakiin majhuululcayn wuxuu ahaa nin la magacaabo hebel hebel la yidhi laakiin raawi keliya ayuun buu leeyahy cid labaadoo wax ka warisay ma jirto cidna may tawsiiqin oo ninkaasi waa nin siqa lama odhan ruuxa caynkaasa majhuululcayn baa la odhanayayoo xadiidkiisa lama aqbali jirin oo waa la celin jiray allahuma haddii uu dee saxaabi yahay uu mooyo hadduu imanka nin saxaabiya asxaabtii rasuulka ka midi lay dee raawi keliya uun uu wax ka wariyey cid labaadoo wax ka warisay aynaan helin asxaabta rasuulku dhammaanba waa dad ilaahay u doortay suxbadiisa waa dad wada cuduuloo kaasi isagu dhib maloo riwaayadiisi waan aqbalayna laakiin kii aan aan ahayn saxaabiye ruux keligun wax ka wariyay cidnaani tawsiiqin horaynu usoo marro waa la celinaya riwaayadiisii wixdaadna marxay tahayba waa dee nin aan raawi keliya uun mooye raawi labaadba aan lahayn halkan marka dadka caynkaasa la tasabuce magacyadooda laynoo soo sheego waxaan ka qaadanaynaa ina tusayo dee ay noo noqonaysaa tadbiiqba ciddii jahaalo cayneed iyaga ku sifowday ama majhuulu cayn ahayd inaan garanno oo waayo majhuulu caynkuba wax kale ma ahayn nin keligun baa ninka wax kaba warinayay taasna waxba xukun bay lahayd oo ah riwaayadiisa in la celiyo haddaanu saxaabi ahayn markaa faa'iidadaasi way ku sugantay noocan amhilatu bal amhilada dadkaa wixdaanta min asaxaabati asxaabta waxaa kaba mida markay noqotay amhiladiis xagga saxaabada curwat bnu mudarisin min curwat bnu mudaris reer lam yarwi canhu kayru shacbiyi ninkaa curwat bnu mudaris oo xadiid xajka ana leh oo xajka iyo khaasatan mabiidka musdalifa iyo umuuraha in lam yarwi canhu kama warin hayru shacbiyi shacbi mooye cid kaleo wax ka warinaysaa ma jirto laakiin maanta kani waa saxaabiyo dhib ma laha xadiidkiisna waa xadiidka adii aimaduba kutubtooda ay ku soo saareen walmusayib ibnu xasin waxaa kaloo saxaabada ka mida musayib ibnu xasin in la yidhaha musayib haddii la yidhahda ninkan way ku bannaan tahay culimmadu yidhaahaani lam yarwi canhu kama warin غayr bnihi saciid saciid ibn musayib de waan wada garanaynaa ama saciid ibn musayab waa nin taabici oo raggii taabiciinta u mudnaa ka midoo weliba raggoodii waaweynaa ah aabihii waxaa la yidhaha musayab ama musayib ibnu xasni baa la yidhaha culimmadu musayibka waxay ugu baneeyeen walow luqada carbeed musayab guud ahaan uu ku yimaado ismu mafcuul oo musayib aanu jirin waxaa la saciid baa nici jiray aabihii in dee taas laba yidhaaho waxay ka soo naqliyeen inuu yidhaha sayaba allahu man sayaba abi abahi ruuxa saa'ibo ka dhigay saa'ibada deena fara laga qaaday oo kolkol ay umuuro ama isnaamtooda ha u daayeen ama waxa ay sii daayeen oo kale ruuxa saa'iba abahi ka dhigay ilaahay isna saa'ibaha kaba dhiga sayaba allahu man sayaba abi o say yidhahaan bay istiqaal lidacwati baa waxa roon in kasre la aqriyo ee laakiin luqada carbeed magacani markuu yimaado waa musayabuun musayib ma lahayn isagun bay saasuyudiba alfiyadiisii kullu musayabin fabilfatxi siwa waalidi saciidin fali wajhayni xawaa oo isagu laba waj ayuu koobu idhaa bal markaa waa nin saxaabiya horta in aab aabihiina waa saxaabi un waa reer bani maqsuum oo waana raggii fatxu makaye islaamay xasnina waa saxaabi xasnina waa meesha adagii dirida ah dhulka rasuulkaa doonay magacaasuu magacyada aan toosnaynba u bedeli jiray inuu ka bedelo markuu yidhi xasni ayaa rasuulku yidhi meye sahli baa tahay de waa meesha jilicsan ee carradeedu jilicsantaha inay dhibta lahaynoo tan baa ka roon xasni iyo sahli oo deetu yidhi meye laa yugayiru isma samaanihi abi magaca bahay ii bixiyey anigu ma bedelayo saciid baa odhan jiray markii dambe famaa zaalat alxusunatu fiina bacd ad adaygiyo qalafsanidii weli waa inagu sugan tahay oo dee ujeedadu markii hadduu rasuulka ilaahay aqbalo sidaa ugaba bedelay arrintii waynaga bi'ilayde waa xusuunadii magaca lagaba dhaxlay waa wax nagu sugan buu odhan jire bal markaa musayab oo kale inankiisa saciidun baa ka wariyay xadiidkiisuna saxiixuu ku sugan yahay waana xadiidkii geerida abitaalib hadiyo goor dadkan ruux keliya ay wax ka warinayaan axaadiis badan ma lahabe waa geerida abitaalib iyo rasuulka ilaahay markuu yimi iyadoo abijaaliya ay laba joogaan rasuulkuna uu ku yidhi laa ilaaha illa allahu leh waan kugu shafaaco qaadiya xadiidkeedii buu warinayay musayab mina taabiciinna markay taabiciinta noqotona waxaa amhiladii kaba mida dadka aan ruux keliya uun ay wax ka wariyeen abulcusharaay lam yarwi canhu kama warin horaynu usoo marraa filaya halka abulcushara markaa kama warin lam yarwi canhu hayru xamaad ibni salama waa ninka abulcushara waxa weeyaan kollay meelo magaciisa wixii la yidhina hore aynu kitaabka meelo kagaba soo aragnay xamaad ibnu salama mooye cid kaleo wax ka warisay ma jirto xadiidkiisna waa xadiid bal xagga tadkiyad iyo waxyaalahaas walow dee neefka aan la karayn sida loo gowrici kara iyo kuba tacalluqsanaayo bacda asxaabi sunan ay wariyeen ayaa xadiidkiisu yahay hal akhraja miyay soo saareenay wariyeena shaykhaani labadii sheekh fii saxiixaymaa labadooda saxiix canilwuxdaani kuwaa raawi keliya aan lahay raawi keliya un mooye wax kale aan lahayn wax miyay bukhaari iyo muslim kaga wariyeen labadooda kitaabee saxiixa dakara alxaakimu xaakim wuxuu sheegay fi lmadkhali kitaabkiisa almadkhal wuxuu ku sheegay ana shaykhayni labada sheekh waa bukhaari iyo muslime lam yukhrija inaanay soo saarinoo min riwaayati hada nawca ma yukharija min riwaayati hada nawci nowcan riwaayadiisa sheekh oo lam yukhrija inaanay soo warin oonay soo saarin min riwaayati hada nawci nowcan waa wuxdaanta waa ruwaaddaa raawi keliya uun leh shay-an waxba inaanay kaba soo saarin oo ujeeddadu raawi ay wax ka warinayaan calaqal waa inuu laba raawi yeesho taas bay ayuu sheegtay isagu oo uu sheegay nin keliya un hadduu wax kama wariyo kitaabkooda labadaba kitaab wax kama wariyaan laakina jumhuur almuxadisiina muxadisiinta intoodii badnayd qaaluu waxay yidhaaheen arrinku saa maha xaakim yidhi ina fi saxiixayni bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan axaadiida axaadiid kasiiratan badan oo canilwuxdaani min asaxaaba maha dadka kale khaasatan ee waa dadka iyagu wuxdaanta raawi keliya leh asxaabta kaba mida axaadiis lagaba wariyo oo mid iyo laba aan ahayn baa ku sugan bukhaari iyo muslim minhaa axaadiista waxaa ka mida xadiisu lmusayabi fii wafaati abi daalibin akhrajahu shaykhaan dee saciid oo keliyaana aabihii kaba warinaya xadiisu qays bni abi xaazimin can mirdaasin ilaslamiyi qays waa taabici weyn oo dee saciid iyo lada-a ama kaba weyn ama uu ka wen yahay be aad buga waa ka wen yahay oo abibakarba si fiican buu usoo gaadhay isagu dee mird waxna uu kaba wariyaaye mirdaaslaslami baa saxaabi ah raawi keliyana ma raawina ma laha aan qays ahayn isagu baa wax kaba wariyey xadiidkiisuna waa maxay yadhabu saalixuuna alwalu falawal dadkii fiicnaa ayaa way de way tegayaan dhimanayaan kolba dee siday u kala horreeyeen iyo ay u kala mudaayeen baaba la kala si socon saalixiintii ilaahay marka dambe soo hadha dad buusho oo kalea ama xusaala ama xufaalaa saa dee isha iyo buushahan iyo waxyaalahan heedda iyo waxaa lagaba daadiyee dadku ku intifaacin oo kale oo ilaahay aanu dan kaba gelahayn ilaahay marka dambe isu soo hadhaan haddaba bal xadiidkaas waxa weeyaan bukhaari waa soo saaray walaa raawiya raawina uma sugnaanin limirdaasin hayru qaysin mirdaas alaslami raawi aan qays ahayn ma laha waana kaa bukhaari wariyo walxadiidu akhrajahu lbukhaariyu أشhر المصنفاaت فيه kitaaب المنفردات والوحدان للإمام مسلم waana kitaaب مطبوعa maanta معرفaة maن ذukira بأسmاءi أو صفاaت مkتaلiفة waxa ay tahay bal garashadii la garanaya man ذukira ruuxii lagu sheegay بأسmاءi magacyo أو صفاaتi صفاaت مkتaلiفaةi kala duwan waa umuuro waxaan aan ku jirnaa riwaada un calaaqa la leh waana umuuro aad u fara badan si aan arkayno culimadu ay isku hawleen ku daaleen waxa weye naftoodii ay kuba dhibeen ururintooda iyo dabdinteeda iyo kutub inay gaaraba u sameeyaan waxaasoo dhanna ay ahayd uun si ruwaadda loo garto si xadiidkii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayna loogu ilaaliyo ay ahayd bal haddabana tani waxa weeye waa baxsi kaloo ah dadka ruwaadda ka midee magac wax ka badan lahaa magac de magac mid ka badan lahaa ama sifaad kala duwan lahaa taas buu baabkeedii yahay oo kuwaasna culimadu kamay qarsoonaan manaanay ihmaaline way sheegeen oo wixii magacyadoodii la garanayana way soo sheegeen tacriifu huwa isagu kan raawin raawi weeye sifa lagu sifeeye biasmaain magacyo aw alqaabin naanayso aw kunan kunyooyin mukhtalifatin iskhilaafsan naanays wax ka badan kunyo wax ka badan magac wax ka badan baa isagii lagu sheegayba min shaksin waaxidin shaksi keliyana waxaa isticmaalayoo kolba magac gooniya ama laqab gooniya ama kunyo gooniya ayuu u yeelayba aw min jamaaca ama jamaaco kala duwan ayaa mid magac buu ku sheegay mid kale magac kale ku sheegay mid baa sifo kale ama laqab kale ku sheegay ruwaad kala duwan kuwaas baa lagu ayaa baxsigani horta iyo noocani waxa looga jeedaa uu yahay mithaalo bal mithaalkiisii moxamed ibnu saa'ib alkalbiyo waa nin dee dadkii dacafada ahaad ama dee matruukintaa kaba mide samaahu bacdun barhkood baa wuxuu ku magacaabay abanadri kunyadaas wasamaahu bacdum barhkoodna wuxuu ku magacaabay xamaad bna saa'ib maxamed ibnu saa'ib buu ku magacaabay wasamahu bacduhum samaahu bacduhum barhkoodna wuxuu ku magacaabay abaa saciidin abaa saciid buu ku magacaabo uga ekaaday abaa saciid alkhudri min fawaaidi haddaba noocan garashadiisa faa'iidooyinka aan ka kasbanayno waxaa kaba mid ah cadamu lirtibaasi dheehgal la-aan aanu ruuxii ka dheehgelin oonu kaba qarsoonaan oo fii asmaa'i shaksi lwaaxidi shaksiga keliya magacyadiisu aanay iskaga darsanin iska dheehgelin oonu u qaadan magacyo kala duwan iyo dad kala duwan iyo wacadamu wacadamu danni mala loo maleeyo liannahu ashkhaasun mutacadiduuna ruuxan sifaadka kala duwan ama alqaabta kala duwan ama magacyada kala duwan yeeshay inuu shaksiyo tirooba yahay oo shaksi wax ka badan yahay oo kana uu ruux kale iyo kana ruux kale yahay aanu u malayn taas bay faa'iidadiisu tahay waana faa'iido muhim ah arrin kale oo iyadna muhima kashfu tadliisa shuyuukh tadliiska aynu soo marray tadliisa shuyuukh ee ahaa raawigun inaanu ridahayn sheekhiisii ma tuurayo ee laakiin sife aan lagu aqoon buu ku sifaynayaa bal si u dhacayay iyo tadliiskii shuyuukhda taas garashada la garto ee la ogaado ama dee la muujiyo bal marka oo waxa weeyaan dee ujeeddadu haddii maka raawi keliya waxaan isticmaalay waa dee arrinta tadriisa shuyuukh bay isu rogaysaa oy noqonaysaa ti ogaanshihii ama dee garashadii la garanayo noocyadaa ama siyaalaha ay u dhacdo tadriisa shuyuukhu isticmaal khadiibi khadiib isticmaalkiisii kaiiran in badan uu isticmaalay min dalika oo noocyadaa kaa mida fi shuyuukh bimacnaa khadiib iyadoy tafanun tahay ayaa wuxuu isticmaalay noocan dee tadriisa shuyuukhba inuu sheekh keliya uu leeyahay waxyaalo kala duwan meelo kala duwan markuu axaadiista kaga warinayo uu ku sifeeyo ayuu isticmaalay dee sheekhadiisii xagga marka la eego oo fa yarwi kutubi kutubtiisa uu wariyaayo maalan ba can abilqasim alashariy wa can cubaydillahi bni abilfatx alfarisiyi wa can cubaydillahi bni axmed ibni cusmaan asayrafiyi inahaas buu ka wariyaa kutubtiisa macnaha ujeedadu kutubtiisa kala duwan ayaa waxaad arkaysa isagoo kolle akhbaranaa cubaydullahi bn abilfatx kol isagoo le dee xadatanaa ma akhbaranaa abulqasim kol isagoo le dee akhbaranaa cubaydullahi bn axmed ibn cusmaan asayrafiy markaa ruuxii aan xaqiiqada ogeyn dee saddex sheekh buu u qaadanaya saddex sheekoo kala duwan buu u qaadanaya deina way kala duwan yibe wal kullu waaxidu dhammaanna waa nin keliya waa nin keliya waa noocii tadliisu shuyuukhba macnaa dee taa kashtigeeda way noogu sugan tahayba dee tan xaqiiqadeeda markaan la ogeyna saddex ruux baa loo qaadan lahayo marka tii la ogaado waxaa meeshii shaksigan sifaadka kala duwan yeeshay baan kaaga darsamahayn dadkii kale oo dee ruux keliya inuyay baad garanaysaa umana malaynaysid inuu shee shaksiya tacaduday uu yahay ashharu musanafaati fiihi idaxu lishkaal lilxaafid cabdilqani bni saciid iyo mawduxu awhaam aljamci watafriiq oo lilkhadiib albaqdaadiy oo madbacaysan bal kaas baa kutubta noocan loo dejiyey kuwooda ugu ahamsan ama waxyaalaha u cinaayooda ee wax umuuraha aad kaga helayso labada kitaab baa ugu shuhrowsan ama ugu ahamsanba macrifatu mufradaati min alasmaa'i walkuna walalqaab waxyaalihii kelida ahaa ee magacyalaha ama kunyooyin ama naanayso garashadoodii la garanayay isagaa inoo sii sharxaya tarjamada ama cunwaanka waxaa looga jeedo wuxuu ihi almuraadu bilmufradaati an yakuuna inuu u sugnaado lishaksin shaksi min asaxaabati asxaabta ka mid ah aw iruwaati ruwaadda ka mid a caamatan si guudba aw axad alculamaa'i ama culimada midkood uu u sugnaado ismun magac aw kunyatun ama kunyo kunyana waxaa la yidhaha wixii aabba ama hooyo ku bilaabma taas baa la yidhaha sida abubakrin iyo umubakrin oo kale aw laqabin ama dee aw laqabun ama naanise ay u sugnaato naanaystana way inoo dambaysaayo waa wixii ama ammaan kutusaya ama dee demi iyo cay kuba tusaya ayaa naanays la waa naanays waxaan u naqaano un laa yushaariku fiihi aanu la wadaagsanahayn hayruhu waa raawigaas ama axadkaa hayrkii oo min aruwaati waalculamaa'i ruwaadii iyo culimadii ka mida macnuu waxa weeyaan waa sahlan yahay tii hore aynu soo aragnay markaa mubhamka ka dambaysay macrifatulwuxdaan baan soo aragnay macrifatulwuxdaan waxa uu inoogu soo fasiray waa nin raawiya oo raawi keliya leh macnaa ninkaas nin keliya un baa wax ka wariya nin labaada wax ka warinaya ma jirto taasi wuxdaan bay ahayd waa xagga riwaayada tanna mufradaadku waxa ay tahay magaca ninkani uu leeyahay ama kunyada uu leeyahay ama naanaysta uu leeyahay oo markaa eeg magaciisan baa keli ah daantu raawiga isaga ka warinayaa keli ahaa buu ahaa tanne waa xagga magaciisa ama kunyadiisa oo laba nooc bay kala yihin amsilidna waaba tanoo taasaad kusii garan wagaaliban buu leeyay wagaaliban ma waxa badanna haaliba inta badan wagaaliban ma takunu inay ahaanayso tilka almufradaatu waxyaalaha kelida ah ee asmaa'an asmaa gariibatan gariibahoo yascubu nudqu biha in lagu dhawaaqaaba ay adagtay ujeeddada magacu magac sahlan oo caadiya hadduu yahay shakili dad badan oo magaca le waan helaynaa ruwaadii iyo culimadii baan ka helaynaa laakiin magacu markuu magaca hariiba yahay oo inta badan naadir ah sida badan sida loogu dhawaaqaaba ay u baahan tahay in lagu dabdiyo kaas weeye ka inta badan ruuxan keligii u lagu magacaabe cid labaadoo lagu magacaawdar aan aanay u jirin lagu magacaabo aana u jirin faa'idatu macrifatihim bal kanna haddii aan baranno noocan aan u ihtimaamno faa'iidada aan ka helayno alla garashadiisa ka dhalanaysa wuxuu yihi waa cadamu lwuquuci fi tasxiif waxa weeye faa'iidadaasi inaan lagu dhicin tasxiif iyo wa taxriifi doorin tasxiifi taxriifna horeynuu soo maray fi tilka alasmaa almufradati asmaada kelida algariibati gariibka ujeedadu magacani inta badan waa magaca gariib ah sida loogu dhawaaqa adag tahay markaa marka meelahan oo kale ama kutubta lagugu dabdiyo si loogu dhawaaqayo waad garanoo si markaa ismigu suu ahaa si ka duwan uguma dhawaaqayso uma taxriifkaama dhacayo laakiin marka aana taa aan la garan ismigina uu ismi naadira yahay waa tasxiifin oo adigu dee si kale ayaa wad ugu dhawaaqe ama ismigana hadduu ismi la suuro ahaayoo caadi ahaa kiibaad u qaadan inuu yahayoo halkaasaa dee khalad khalad kaba imanaya ama khaba kaba imanaya macrifadanna taasaad kaga badbaadaysaa amhilatum alasmaa markay magacyaada noqoto min asaxaabati asxaabta waxaa ka mida ajmad ibnu cujyaan nin la yidhaahay magacan ajmad ibnu cujyaan waa saxaabi magacyadii kale axmed bay ahaayeen ninkan ajmad baa la yidhaha de waa magac naadir oo qariib haddaba wuxuu leeyahy ninkaan mooye nin labaad oo ajmad la yidhaha maba jiro cujyaankuna waa saas oo kale oo cujyaanna waa keligii ka sufyaana wuxuu leeyahy waa xagga wasankoo cujyaan wuxuu la sar yahay sufyaan eeg sidiisaad u aqriyaysaa aw ka culayaan ama se cujyaan sufyaan oo kale wasankiisa maahe maxaad culayaan oo kale la sar noq yahay ama la wasan yahay isagoo sartiisa ku yimi oo maxaa la odhan markaa ajmed ibnu cujayaan cujayaan sida culayaan oo kale kaasi waa saxaabi waana magac keliya ninkaasun baa leh wasandar isna waa saxaabi kale zindac ninkii la odhanaya mawlihiisa ahaa sandar biwasni jacfar isaguna waa magac keliya oo ninkaa mooyaane waa nin mawlo ana wa ahaaye nin labaad oo sandar la yidhaaho oo markaa ruwaadii ka midi ma jiro taasi asxaabtaheed min hayri saxaabati min hayri saxaabati awsad ibnu camrin awsad dee wasfi oo kale imaka alawsad iyo waxyaalawaati iyada wasfi uu ahaa laakiin isagoo magac noqda oo nin la yidhaha awsad waa kii dhexe malaha dee walaalihii buu u dhexeeyey awsad waa ninkan uun saxaabina maaha awsad ibnu camrin camar waa caadiya waa awsadka waa durayb ibnu nuqayr ibnu sumayr iyaguna waa saddex magac oo naadir ah oo dee ciddanun lagu magacaabo mooye ninkan maxaa la yidhaha saxaabina maahee durayb ibnu nuqayr ibnu sumayr iyaduna ma jiruu leeya cid la wadaagsato waa magacyada kelida ah alkuna markay kunyooyi noqoto taasi magac bay hayde min asaxaabati abulxamraai mawlaa rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam nin baa jira asxaabtii rasuulka ka mid oo abulxamraa la yidhaah cid labaad oo kunyadaa leh ma garanayno ruwaadda kaba mid ah waxaana uu ahaa rasuulka ilaahay dadka uu xoreeyey nin kaba mid ah wasmuhu magaciisna hilaalu bnu alxaarisi weeye waa saxaabi min hayri saxaabati asxaabta marka aynan soo dhaafnana ee ciddii aan saxaabo ahayna kunya marka ay noqoto mihaalkeed abulcubaydayn wasmuhu mucaawiyatu bnu sabra nin mucaawiyatu bnu sabra la ydhaha ayaa kunyadiisa abulcubaydayn ahayd waa kunyo aanay cidilo lahayn cid la wadaagsatayba aanay jirin oo keli ah taasba weeye alalqaab naanaysi markay noqotona min asaxaabati asxaabta xaggeed waa mihaalkii waa dee waxayna waxa weeyaan amhilatu markaa alasmaa siduu inoogu tartiibiyey de kollayna ismi iyo kunyo iyo laqab waxa u dhexeeya aan garanay magacna waa magacana caadiga cali iyo cumar iyo axmed iyo taas waa magac taas baa la yidhaha waxaa ruuxa sima u ah kunyaduna waa waxaa ku bilaabmaya ab ama um kuba bilaabmaya sida imaka abu ayaan haynaa abulcubaydeyn iyo abulxamra iyo umu fulan iyo iyadna waxa weeyaan umu cabdillaahi oo kale iyo waa kunyo laqabkuna way noo dambaysaabo baxsi gaaru inoogu keeni doonaaye waa naanaystii oo inta badan naanaystu ama dee ammaan baa ku sugan ama dembi baa kuba sugan bal haddaba asxaab markaa noqoto naanaysaha kelida ah ee ruuxa mooye cid kale oo la wadaagsatay aanay jirin asxaab markay noqoto safiina maan dhaweyna waan soo haynay mawlaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam wasmuhu mehraan magaciisa mehraan baa la yidhahda dee waa waxyaalihii la yidhi ayay kaba mid tahay waanu soo celin doonaa mar dhawaad dee la yidhaha bal casharka intaynaan kaba bixin insha allahu tacaala waxaa markaa waa dee laisku khilaafsan yahay magaciisu ku ahaaye bal laqabkiisi baa kana min hayri saxaabati asxaabta ciddii aan ahayna ee laqabkiisu uu kelida ahaana waxaa kaba mid ah mandel minta haddii la kasriyo ama la dumiyana waa caadi oo way ku dabdiyeen saddexda xarako bal dee ha kala raajax yeeleenbe oo mandel iyo mindel iyo mundel intuba waa caadi nuuntuna way reebantahay saddexda wejba wasmuhu camr bnu caliy ninkan magaciisa waxaa la yidhaahaa camr bnu cali ayaa la yidhaahaa alghaziyu alkuufiyu waa see taalla aniga alghaziyu baa taalla bal kuufa waa inoo jooda caadiye waana khada weeye kitaabka kuba sugan waayo dee ninkan kutubu taraajimna waa ku sugan yahay kutubta mustalaxana markay halkan kaba hadlayaan waa soo soo naqliyaanoo waxaa ninkan nisbadiisu ay tahay alcanaziyi ee maaha alcansiyi baan ujeeda ee maaha in alghaziyi maaha waa alcansiyi halkan markaa waa taxriif kitaabkeenan kuba sugan ashharu musanafaati fiihi kutubtii halkan loo dejiyey kuwii ugu shuhurowga badnaa afraadow bitasnab noocan afraadda ah ay keliyada ah ee magacyadan dee ama kunyooyinkan ruuxa aan cidila wadaagsan waxaa ku gooni yeelay bitasniifi alxaafid axmed ibni haarun albardijiyu fii kitaabin samaahu alasmaa almufrada uu ku magacaabay wayuujadu waxaa la helayaa fii awaakhiri lkutubi almusanafati kutubta loo dejiyey fii taraajim ruwaati ruwaadda taraajimteeda xaggooda dambe waxaa laga helayaa kaiiru in minhu in badan oo kaba midoo de markay kutubta taraajimta ay culimmadu dhameeyaan ayay kolkol dee wixii alqaab ahaa wixii kunyooyin ahaa qaybta dambey haddana si dadkii kunyoodooda ku shuurabay ruuxa hadduu ayo magacoodina uba garto alqaabtii ansaabtii bay xagga hore abwaab ah xagga dambe raaciyaan oo dee taasna waxyaalo badan oo waxani way kuba soo arooraan ka kitaabi taqriibi taadiib libni xajar macrifatu asmaa'i man ishtaharuu bikunahum macnaa waxay halkana baxsigana u yaalaa ciddii bal markaa macrifatu asmaa'i man buul magacyadooda barashadooda la bartee la garto ishtaharuu shuroobay bikunyaan kunyooyinkooda oo macnaa ruwaaddi waxay leeyihin nin kunyadiisan intuu ku shuroobay magaciisiiba ama aan la aqoon ama laba yaqaano taasee laakiin kunyadiisan loo yaqaan magaciisa un loo yaqaano kunyana leh laakiin kunyadiisiba dadku aanay aqoon ayaaba jirta ama aan aada loo aqoon balnaanaysun ku shuuroobaa jiraya haddaba imika waxay halkani tahay dadkii iyagu waxa weeyaan kunyo ku shuuroobay imika abubakr ma saxaabada haddii dadka badankooda la weydiiyo lala abubakr magaciisa sheeg intooda badan dadka maba garanayso kunyadan buu ku shuuroobay waa dadka caynkaasa ee kunyo ay lahaayeen ku shuhroobay bal magacoodii wuxuu yahay ama magacooda garashadeedii ayaa baxsiganayaan almuraad bi hada albaxi waxaa looga jeedaa nufatisha inaan daydayno oon baxsino can asmaa'i man dad magacyadood ishtaharuu shuhroobay bikunyahum kunyooyinkooda ku shuhroobay xataa nacrifa alisma ilaan magacoodiina garanayno hayre oon ka garanno hayr almashhuuri mid shuhroobay aan ahayn ee likulli minhu mid kastoo iyaga ka mida u sugnaa taas baa horta looga jeedaa noocan min fawaaidi faa'iidooyinka aan ka kasbanaynana waxaa kaba mid ah waxa weeya waaba tane wafaaidatu min fawaaidi wafaa'idatu macrifati hada albaxi baxiga caynkaas en magacii ruuxan doondoonayno faa'iidadan ka helaynaa waxa ay tahayba huwa allaa yudanna inaan loo malayn intanba waa xadiidka rasuulka ilaalinteedun bay ahayde ashaksu shaksigii aan loo malayn macnaa ruwaadda waxay culimmadu waxaan ugu cinaayoodeen ba ahaa waa rasuulka ilaahay xadiidkiisa inay ilaaliyaan allaa yudanna shaksi waaxidu shaksiga keliyaha inaan loo malaynaysaine laba id rubamaa waxaa la arkaa yudkaru in la sheego hada shaksu shaksiga maratan mar bismi magaciisii hayrilmashhuuri kaa shuuroobay aan ahayn wa maratan marna bikunyatin kunyadiisii laguma sheego allati ishtahara biha uu kuba shuuroobay fayashtariyu lamru arrinkiibaa wuxuu ka dhehgelayaa calaa man shaksi laa macrifata lahu aanu macrifa ugu sugnaanin bidalika magacan iyo umuurahan aan aqoon u lahayn buu ka dhehgeliyo fayadunhu wuxuu malayn shaksayni laba shaksi wa huwa shaksun waaxidun shaksi keliya isagoo awan faa'idaad ugu muhima macnuhuna waxa weeyaan ninkan kunyadiisun loo yaqaano ee magacna le aanu ku fuuroobin dee haddana aamin kama nihin riwaayaadka qaarkood inuu magaciisii kuba yimaado dee haddaynaan magaciisan garanahayna waxaan u qaadanaynaa shaksi labaad inuu yaho iyadoo ruux keliya ahaa ayaynu dee kunyadiina shaksi u qaadanaynaa magacana shaksi u qaadanaynaa halkanse marka waxaan la dabdiyo taas baan kaga badbaadaynaa oo imanka haddii laba yidhaaho dee sanad xadiid can cabdillaahi bni cuثmaan can inabiyi sala allahu calayh wasalam waxaa dhici karta ruuxna inaanu u baraarugin ba garan abubakar magaciisa inuu taa yahay oo abubakar yaaba mar kalena abubakar intuu usoo maro nin labaad laba moodo oo saxaabi oo rasuulka ilaahi wax ka warinaya un laakiin marka umuuraha la dabdiyo taasaa lagaga badbaadaya dariiqatu tasniifi fii bal culimmadu kutub bay u dejiyeen noocan ee markaas ay kutubta dejinayaan habka ay u maraan weeye dariiqada ay u alifaan ama dee kayfiyada iyo habka ay markaa waxay magacyadaas iyo kunyooyinkaa u tartiibiyaan almusanifu fi lkuna ninka kunyooyin kitaab u dejinaya dee kutub kala duwan baana kunyooyinka loo dejiyeye oo barkood waawen yihiine yubawibu wuxuu ku baabeeyaa tasniifahu tasniifkiisa calaa tartiibi xuruufi lmucjami xuruuftan mucjamka alifbaada tartiibteed laakiin waa xaggee filkuna waayo inta badan kutubta taraajimka waxaan arkaynaa magacyaday asal kaba dhigaan dee ninka aan kunyadiisa uun loo yaqaano ama magaciisa uun dee kunyadiisaas uun loola yaqaano ama aan kunyo uun mooye magacba aan lahayn mooye oo magaca ay xuruufta alifbaada ku tartiibiyaan laakiin kunyo marka kitaabkiiba loo dejiyey kunyooyinka naftooda ayaa alifbaadii lagu tartiibinaya markaa xaggee laga tartiibinayaa dee abidan baad iska xadfaysaa abi fulan marka ay tahay waxaad soo qaadan markaa dee magacii lafdigan abidu ay laba socotee kaba dambeeyey kaas baa xarafkiisa ugu horeeyay ku tartiibinayaan tartiibtiibal maalan fa maalan uma yadkuru markaa wuxuu sheegayaa asmaaa asxaabiha markuu kunyadii sheego taasna ku tartiibiyo ayuu magacii ama aan looba aqoon aanu ku shuroobin buu raacinayaa fa maalan yadkuru wuxuu sheegayaa fii baabilhamsati abaa isxaaq lafdiga abaa markaa ma eegayno isxaaq baa dee meeshii taala abaa isxaaq buu hamsadii horta ugu horreysiin wayadkuru isma markaasu magaciisii hadduu abaa isxaaq isabici ahaa odhanaya waa camr bn cabdillaahi maalan wa fii baabilbaa'i baabka baabda wuxuu sheegaya abaa bishrin wayadkuru isma wahaakada saasa adigu ay ku tartiibiyaan oo dariiqada taariifkeedu waa sidaas aqsaamu asxaabi ilkuna wa amhilatuha macnaa waxa weeyaan dadka iyagu kunyooyinka leh bal qaybahooda iyo amhilo qaybaha inoo sii caddeeya man ismu kunyatu waa nin ismigiisuba uu kunyadaa yahay oo walasma lahu kayraha aan magac u sugnaan aan aanu u sugnayn aan kunyada ahaynba ka abi bilaal min ashcariy waa ninkaase ismuhu wa kunyatuhu waaxidun kaasubaa markii ugu horreysaba lagu magacaabay lama markaa ma laha si abibakr bn cabdiraxmaan bn alxarif ibn hishaam ninkaa isaguna fuqahadii madiine toddobada ahayd ama fuqahadii madiine kaba mid ahaayoo kale walow dee kunyo kalena uu leeyahay oo abu cabdiraxmaan la yidhaah abubakarkani waa magaciisii maha kunyadiisii waayo magacuu leeyahay imamama jirto kaasun baaba u magaca ugu horeyn ba loogu magacaabo dee waatan imanka abubakar oo kale dee saxaabiga waa kunyo magaciisii maaha magaca buu leeyahay ee laakiin walow dee inagu markan magacaa laba baxayno dadka loo bixiya abubakrin waa magac ahaan baa loogu bixiyaa kunyo maaha magac ahaan baa loogu bixiyaa dee magac kaleba ma laha waa saas oo kale man curifa bikunyatihi mid isaga kunyadiisa la garana lagu garanayo oo ujeeddadu kunyadiisan waa loo yaqaanaa walam yucraf alahu ismun am la laakiin aan la garanin magac inuu leeyahiy in kale ka abi unaasin saxaabiyin waa abi unaas saxaabi eeg labadan maxaa u dhexeeya ta hore waxaan ognoon garanaynaa ninkani kunyada mooye magac inaanu lahayn tan dambena maxay tahay kunyo weeye horta iyadaan ku naqaanaa laakiin ma garanayno inuu bal maalan magac leeyihiye oon laynoo soo naqlin iyo marka horeba inay kunyadani magac u ahayd tan waynaan kala garanin ta horena waa garanaynaa intaasaa udhaxaysa abi unaas waa saxaabi bal abi bilaal haddaan garanay inuu magaciisii dhabtaa kani yahay oonu asal ahaan wax ka magac kala magacba lahayn in kan isaga inuu magaciisii kani yahay iyo oo dee waxa weeyaan iyo inuu magac kale lahaayo aan laynoo soo naqlin ma kala garanayno intan weeye farqiga labadooda udhaxaysa man luqiba bikunyatin mid kunya naanays loogaba yeelay walahu ismun isaga magac u sugnaaday walahu kunyatun hayruha kunyo aan iyada ahayna ay u sugnaatay magac iyo kunyo kale waa leeyahay ee laakiin waxa weeye waxa uu u sugnaaday magac iyo kunyo kale waa leeyahay in kunyadana laqabay u tahay وذلك كأبي تراب أبي تراب وهو لقب لعلي بن أبي طالب رسولك كنا أنا يسير أبحيي وكنيته أبو الحسن ومحيتا نتاي نحن ويما عليه ومقرنا إنه كنية عالينا له كنية لبعض باتميو لكن كنية لبعض وانا أنا يسهان أنا يسهان بالله أبحيي إما كعلي بن أبي طالب دي مجعيسة ومقرنا إنه kunyadiisii dhabta ahaydna waa abulxasan oo de inankiisi xasan baa looga kunyooday abuturaabna waa la yidhaahaa abuturaab waa hadal uu rasuulku kuma idlaaqayo walow kunyo suuradeeda ay leedahay waa naanaysoo kale weeye laqab bay ahayd oo dee maalinuu masjidka dhexdiisa seexday oo ay maradii intay kaba dhacday ciiddii masjidku ay gaadhay dabeecyadiisaa rasuulku isagoo kicinayay uu ku lahaa qum abaturaab ku yidhi nin law kunyatani awakar nin laba kunyo leh iyo wax ka badan kabni juraydi بن jurayج oo kale yukنى بabilwalid وabi khaalidi oo tana maxay tahay waa ruwaadda waxaa ka mida nin laba kunyo iyo in ka badan ba leh sida barhkooda ay dulkuna odhanayeenba muxuu miثaal ka dhigtay iبn jurayج waa de ninkaas cabdilmلك بn cabdالعaزيز iبn jurayج abilwalidna waa la yh kunya ahaan waa la yidhaah abi khaalid ama abu khaalidna kunya ahaan waa loo yidhaah man اkتulifa fي kunyati waa qaybo waxaana kutub gaaray culimadu ku khaas yeelan muxib rasuul illaahi sala allahu alayh wasalam magaciis iyo magacaabiyo waa taas qiila waxaa la yidhi abu muxamedin waa la yidhi wa qiila abu cabdillaahi wa qiila abu khaarijata intaba usaba waa laysu khilaafsan yahay bal waxaa la garanaya inay de kunyooyin kaa horeeg iyo tan waxay ku kala duwan yihin tan waa iskhilaaf waa me waa kan iyo waa kan taa horena ninku labada kunyoba isagaa le ama waxa ka badan bale man curifat kunyatu wakhtulifa fi ismin nin kunyadiisa la garanayo layskuna khilaafay magaciisii kunyadiisi waa garanaynaa eeg waa tan cagsigeed kaa hore magaciisaan garanayna kunyadaa laysku khilaafay kana kunyadii baan garanaynaa laakiin magaciisii baa khilaaf jiraan وذلika kaأbي هurayرaةa صxaabiga jlيilkaaga abu hurayra kunyadiisa khilaaf kama taagno waa abu hurayra yar iyo weynba waa la garanaya laakiin magaciisu keebuu yahay ma hubnaba magaciisa magacyo badan baa lasoo nqliye oo soddon qowl in ka badan bay soo nqliyeen mida ugu mashhuursanaadeen laakiin waxaan leenahay kaas baa magaciisiyo magaca labaad ma laha ma jirto kunyadiisun baynu garanaynaa اkتuلifa في ismi wasmi abihi magaciisii magacii abi waxaa laysugu khilaafay calى ثaلaaثiina qowla soddon qowl in ka badan ba ama wax gaarsiisan ashara waxa ugu mashhuursan anahu cabdالرaحman iبn skri in magaciisa la ydhaha cabdالرaحman iبn skri kaasuu nahay magacyo kalena waa lagu sheegay laakiin kunyadiisa ayaan garanaynaan hubnaa man اkhtilifa في ismi wakunyati tana waa labadiiba magaciisana waa laysku khilaafsan yahay kunyadiisana waa laysku khilaafsan yahay ka safinata waa ninkaas safiina ee rasuulka ilaahay mawlihiisa ahayaynu soo maray safiina wixii looguba magacaabay qiila waxa la dee waxa weeyaan xadiis uu warinayay baynu ku soo maray safiin kitaabka kale safiin qiila waxaa la yidhi ismuhu cumayrun magaciisa waa cumayr baa la yidhi wa qiila saalixun wa qiila mihraan inta numa dhammee xaafid ibnu xajar koob iyo labaatan qowl buu soo naqliyaa kitaabkiisa isaaba oo waxyaalihii la yidhi sawdina xabad buu kordhiyaa kitaabkiisa tadriib oo labaiyo labaatan bay noqotaa taasi waa magaciisii waa laysku khilaafay wa kunyatuhu qiila abu cabdiraحmaan waqiila abulbakhtari kunyadiisuna iyadna waa laysku khilaafsan yahay abu cabdiraحmaanna waa la yidhi abulbakhtarina waa la yidhi arrin kale oo dee taa cagsigeeda man curifa bismi wa kunyati waa nin magaciisina waa la garanaya waa lagu yaqaanaa kunyadiisina waa lagu yaqaanaa labadoodii washtahara bihima macan labadoodiiba uu ku wada shuhroobay layskumana khilaafsanaa oo magaciisina waan garanaynaa waana loo yaqaanaa waxay laqab kunyadiisina waan garanaynaa waana loo yaqaanaa uu ku shuhuroobay labadiiba kaabaa'i cabdillaahi waa nimanka mid kastaba lagu magacaabaya abu cabdillaahi cabdillaahi a markaas oo maxay ah sufyaan marka kaabaa'i cabdillaahi sufyaan ithawriyi wa malikin wa moxamed ibn idris ibn shaaficiyi wa axmed ibn xambal afartaa imaamba sufyaan malik moxamed ibn idris oo shaaficiya axmed ibn xambal oo isagana mar uu inoo soo celin doono xambalkani waa awowgii aabihii ma ahe intoodaba magacyadoodii waa wax la yaqaano waanay ku shuhuroobeen kunyooyinkoodna waa la yaqaanaa waanay ku shuhuroobeen kunyooyinkoodna dhammaantoodba waa abu cabdillahi mid kastaba kunyadiisa waa abu cabdillahi raggan uu tiriyey wa kaabiya xaniifata nucmaan ibn haabitin waa imaamkii kale a'immadii madaahibaha kala harsanaa magaciisa waa la yaqaan nucmaan ibnu haabit waana ku shuuroobay kunyadiisana waa la yaqaan waana ku shuuroobay khilaafna midna ma jiro abi xaniif abu xaniifo dee ta kaba sii badan ba man ishtaara bikunyatihi maca macrifati ismi kanna waa mid kale waa suuro kale waa umuuro uu ibnu salax ibtikaartay oo xaggan kunyooyinkiiyo taqsiimyadan dee waxyaala dabadiyaa lagu kordhiya haba jireene nin isaga ku shuuroobay kunyadiisii oo kunyadiisa aad loogu yaqaana laakiin magaciisna waa magac la yaqaan eeg labadaa hore kuwa hore magacana waa loo yaqaanay kunyaduna waa loo yaqaanay kan magaciisii ha la yaqaanin aada uguma shuuroobin waana laakiin la garanaya kunyadiisuu aada ugu shuuroobay kaabi idriis ibn alkhawlaaniyi ninkaa taabicigaa ismuhu caa'idullah baa la yidhaha waana magac la garanayo laakiin maxaa aada loogu yaqaan abu idriis alkhawlaani sada abibakar oo kale cabdullaahi ibnu cusmaan haddii la yidhaah oo magaciisu yahay abibakarna waata uu kuba shuuroobay man ishtaara bismihi maca macrifati kunyati kana waa tii cagsigeedoo magaciisiibuu ku shuhroobay aada loogu yaqaan laakiin kunyadiisa ayaanu kuma shuhroobin be waa kunyo la garanayo ka balxata bni cubaydillaahi taymiyi wa cabdiraxmaan ibni cawfin walxasan ibni caliy ibni abi daalibin qolooyinka asxaabta ah ee laban iyo tobankii jannada loogu bishaareeyey ay ka mid yihiin midna isna dadkii jannada loogu bishaareeyey in uu kaba mid yahay sibdu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam intoodaba magacyadoodii waa la yaqaan iyagaanay ku shuuroobeen kunyadoodna waa la yaqaan waxaanay tahay kunyatuhum jamiican abu muxamedin saddexdoodaba kunyadoodu waa abu muxamed ashharu musanafaati fiihi kutubtii loo alifay noocan kuwii ugu shuurooba badnaa laqad sanafa alculamaau culimmadu waxay alifeen fi lkunaa kunyooyinka musanafaatin musanafaat kaiiratan badan bay alifeen wa minman sanafa fiihi ciddii kutub u dejisay noocan waxa kaba mid ahaa oo noocan aan hayno kutub u dejisay cali bnu madini wa muslimu wanasaa-iyo cali bnu madini iyo muslim iyo nasaa iyo de adigu qolooyin kalena abu axmed alxaakim iyana way dejiyeen bal kitaabkiisa waa kitaab weyna aan lahayna waa suurtagale waa sharh hadi musanafaat almadbuuca musanafaadka madbuucada ah ama musanafaadka madbuucada ka ugu mashhuursanina waa kitaabu alkuna walasmaa lidulabi ibn abi bishrin moxamed ibni axmed almutawafa sanata alaat miya cashara ninkaa duulaabi la yidhaha kitaab uu leeyahay alkuna walasmaa oo madbuuca ayaa ugu mashhuursan buu leeyahay macrifat lalqaabi tacriifuhu lugatan a laba safoo dhan kama gaadhsiinaya wallah subxana wa tacaala alam bismi llah alamd alqaabaha macrifadoodiiyo garashadoodii tacriifuhu luqatan bal luqa ahaan tacriifkeedii iyo waxaa looga qabla ku tagan oo mufrada ayaa waxaa lagu jamciyaa alqaab walaqabu laqabkuna kullu wasfin wasfi kasta weeye oo ashcara ku dareensiinaya laga fahamiyo fahamsiin birifcatin sarrayn aw dacatin ama hoosayn amase haddii si kaleba loo dhigo maadalla waxa weeye wasfi kasta oo ama waxa weeye isagu maadalla waxaa ku tusaya calaa madxin ammaan aw damin cay kuba tusaya oo de waa naanaysu fil asli siday yihiin magacyadu waa wax ruuxa calaamo un looga dhigay oo isaga si uu dadka kale uga soocnaado loogu bixiyey naanaysu dee ruux kastaaba ma lahaa dadka qaar un baa naanaysa leh marka inta badanna dee waxa weeyaan waa wasfi laga fahmi karo madxi ama taa rifcada toora lagaba cabiray ama dami laga fahmi karo ama dacada taa lagaba cabiray taasba weeyaan oo iminka zayn ulcaabidiin haddii la yidhaaho dadkii cibaadaysanayaba kii quruxdoodaha dee waa wasfi imika halkan ina tusaya ammaan ina tusaya ee ruuxa laakiin lagu magacaabay bal matalan wasfikaa ka duwan haddii caaha ay tahay oo acmash iyo acrajiyo waa dee wax aafo ama nuqsaan jasadkiisa ku sugan baaba loogu magacaabay haddii jamal iyo anfunaaqo iyo waxyaalo lagu magacaabana kolley ruuxa xayawaankii ka hoose dee xayawaan wax iswasfigii lagu sifeeyey waa dee baca iyo ama demi unbaa meeshii jira kaas baa lagu magacaabaa laqab horta ama naanaysta almuraadu bi hada albaxhi taasi waa xagga luqadee marka la ego cilmigan musalaxaan hayno alqaabta markan ay cunwaan u dhiganayaan waxay uga jeedaan oo waxaa looga jeedo baxhigan fannigan aan hayno dhexdiisa marka waxaa looga jeedaa huwa taftiishu waa baxhi iyo baadhbaadh ama doondoonba iyo walbaxhu baxhi can alqaab almuxadisiina dadkii muxadisiinta naanaysi ay lahaayeen baa la baxsiaya loo markaa la tatabucaya iyo wa ruwaati lxadiisi xadiidka dadkii warinayeyba maxaa taas loo tatabucayaa waa limacrifatiha garashadeeda si loo garto laqabkii oo kii laqab lahaa laqabkii si loo garto wa dabdihaa lana dabdiyo oo dee si loogu dhawaaqayo aduguba la dabdiyo si dhawaaqeediyo waxa aan taxriif u gelin de arrintaasna macrifada aan garano kii laqab lahaayo ruwaadda xadiidka ka mida laqabkiisina dee kolle faa'iiday leedoo waa taa culimmaduba ay isku howleen ay tatabuceen ay raadraadiyeenee markii dambena ay kutub gaaro kuba ururiyeenee u dejiyeen kutubtooda kale taraajimtana ay dee haddii kii laqab lahaa laqabkiisa ay kuba sheegaan waa faa'iide ay leedahay faa'iidadna waxa weeye isagaa sheegayo faa'iidatu bal nowcan aan hayne alqaabta macrifada loo yeesho faa'iidada laga kasbanayo wa faa'idatu macrifati lalqaabi buu ihi naanaysaha ruwaaddu ay leeyihiin oo la garto faa'iidadeedu amraani laba arrimood weeye laba amar weeye wahuma labada amar waxa weeye alif cadamu danni alalqaabi naanaysihii inaan loo malayn asaamiya magacyo oo dee naanaystii ruuxu lahaa la garto waxaani inuu laqab yahay oon loo laboodin ruuxanba magaciisii inuu yahay iyo wactibaari shaksi markay dee dannigaasi dhaco weeye wactibaari shaksi wa cadamu ictibaari shaksi shaksiga fiiradiisa in ama shaksigii in loo fiiriyo la-aanteed alladii shaksigaasoo yudkaru la sheegayo taaratan mar bismii magaciisa lagu sheegayo wa taaratan taaro ama marna bilaqabiyo naanaysiisa lagu sheegayo shaksayni laba shaksi aan loo ictibaarin walxaala waa shaksun waaxidun shaksi keliya isagoo ah oo tanna waa faa'iidada aada u muhimkaa ee culimmadu tan dee ay ka leeyihiin ee ay aada ugu dadaaleen inay tatabucaan ay sooba ay baxsiyaan ee markii dambena inoo soo dabdiyaan ay inoo soo dhigaanoo waxa weeye dee ruwaaddii magacyana way leeyihiin in badan oo ka midii naanaysana way leeyihiin awqaadda qarnekeedna waxaa dhacaysa ama badanba in raawigu laqabkiisa un uu sanadkii ugu yimaado mararka qaarkoodna magaciisi uu yimaado haddaba haddaan tan dabdino oon garanno ruuxii marna laqabkiisii lagu sheegay marna magaciisii lagu sheegay deinay waan garanaynaaye waxaan ogaanaynaa shaksi keliya inuu yahay laakiin haddaynaan taa garanayno ruuxu aanu macrifo u lahayn laqabkiisiina shaksi buu u qaadan magaciisiina shaksi kale u qaadan oo ruux keliya ayuu laba qof ama laba shaksi moodi taas baa digul welibana arrintaasi maaha wax ka dhaca uun dadka aan dee weli aqoontoodu cilmigan ku adkaanee kolkol bay ragga xufaadda ah hadday tani ka qarsoonto kaba dhacdaan oo maalan rag waaweyn oo akaabir ahaa ama akaabirtii xufaadda casrigood yahayo qiimo halkii ugu sarraysay kaba gaadhay xifdi sida cali bnu madiini oo kale iyo ayay tani markay dee inay basharkii wixii ma wada dhammayn karo wax dhaafayaabaa jire ayay tani ku keentay ruux keliya laba shaksi inay u ictibaariyaan oo maalan waxaa ruwaadda ka mida nin cabdullaahi bnu abi saalix la yidhaaho waxay walaayiyeen ninkan aada u mashhuurka ah